bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal duhur fayla weliba ha ka dhowaada sana warka duhurnamo ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaana duhurnamo isan ka dhigi doontaanna weliba ku mid aha dagaal ku dhihi degmada buuraha kabay iyo khasaare ku dhaladay maxkamad eemay ku horteegan qoondada balaanta soddon boolkiiba baarlamaanka gudoomiyaha gobolka banaadir oo ku hadalay balaanta fariino durdaayan faahfaahin caqubadii dilkudhiya duleedka magaalada muqdisho tirada dad ee andhamati covid -9 dalka oo weliba sii korartay musharax daahir geele oo la kulami guddoonka dalado warbaahinta sooma dowladda soomaaliya odsiga cusuban darsatay dowladda qatar wasaaradda arrimo gudo ee dowladda hoose oo dood ka saabsan sii doorashada nabad aan ka dhihi lahayd tii ka qabatay magaalada muqdisho maamulka degmada cadaada oo shaqaalo tababaray gaadiidka dabdambiska ee magaalada yulinga muwaadin soomaaliyeed oo ku mid naqday maxkamadda khilaafka ee i c j ee afrika akhbaaraadka bannaanka warkaana duhurmaysa ka dhigi doontaan tirada kiisaska xanuunka covid -9 oo weliba sii korortay waayahay dhegaystayaal weliba duhurnimo arbaata taariikhdan iyo kabeeganta kowda bale sagaalaad ee labada kun labaatan kooda ka dhawaada qodobda warkaana duhurnimo oo faahfaahsan waayahay dhegaystayaal dagaal dhexeeya ciidamada ku tirsan ahaan dowladda koonfur galbeed iyo xubno ku tirsan ururka al-shabaab weliba ku dhiyay degmada buuraha kabe ee gobolka baay dagaalkan weliba ku dambeeyey kadib markii al-shabaab iyo weerar saldhig ciidamada koonfur galbeed iyo kaleyin milanka soo xirada shiinaha olin meelasay ku dhiyay dagaal aan is adeegsaday xubno ayadii shaldiwan qaar ku mid ah dadka ka nool degmada buuraha kabe weliba warbaahintan sheegana in dagaalka ku dhiyay meelasay khasaare dhimasho iyo dhaawac shaldiwan hakadayda lamada dhine ee dagaalamayay saraakiil ku tirsan ciidamada koonfur galbeed welibayondhanishoya sheegaen inay isku dafaceen weerarka unkakoy dhiniga al-shabaab islamarkaasna khasaare hoogan iyo diirsiyan warar kale ku helahaya welibayo sheegahana in dagaalka kadib ciidamada koonfur galbeed iyo sameyan howlgalo ku dhan ee al-shabaab walow saraakiila ciidamada iyo weli ansha-ayna walyaabo iyo haqawadan howlgalkaasiyo sameeyan may ku hirteegan qoondada balaante ee soddon boqolkiiba baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sida faahfaahinta warkan maxamed cali yunis shuure ku hadalowka qoondada hanraabta boqolkiiba soddon ee baarlamaanka soomaaliya weliba nagatay sideedii sane ee doorasheenka dambeeyay soomaaliya intii dhigo dadka soomaaliyeed ka badadan xilligii dowladii kumeergaarka hayti ee sheekh shariif sheekh axmed iyo si rasmi ee lahan bilaabi saamiga qoondada hanraabta ee golaha shacabka inta badan kuraasta golaha welibaan badanaa ana megel waa xilligii la qoonday in hanraabta soomaaliyeed saami faylo ku helan kuraasta baarlamaanka i golayaasha kale ee dowladda sanadkii lamaada kuntumiyo litii doorashadii dalku ku dhiidi hanraabta soomaaliyeed lamaada aqal ee baarlamaanka soomaaliya weliba kalena boqolkiiba tumi afar qoondada heshiiskii tumi todobadii setembar iyo kii labaatiyo todobadii mey arrimo doorashooyinka iyo si faylolan ku hadali madaxda dowladda federaalka iyo xubnaha maamul goboleedyada weliba ka adkeena in la ilaaliyo qoondada hanraabta ee saamiga kuraasta qoondada hanraabta soomaaliyeed weliba nagatay qodobka lamaad ee yaala xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ballan qaaday in xukuumaddiis ka shaqayn doonta helalka xuquuqda hanraabta ra-iisul wasaare rooble iyo labaatan iyo shantii bili julaay ee sanadku magacaabay guddiga xaqiijinta qoondada hanraabta soomaaliyeed boqolkiiba soddon ee lamaada aqal guddigaas oo ku koobanayo tumiyo saddex xubnood magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba kudhee kulan ku saabsanay sidii hanraabtan hellaan xuquuqdiya oo baarlamaanka muraayo ibraahim madeer gudoomiyaha ururka hanraabta gobolka baay iyo kuma tahayta dadka haw qeybgeli madalaas welibana farmiin dartay odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed gabar edda tiiti madaha ku tabaas asluub leh maylafadaay gabdhow hartana la guursado amba la gabo amba mayraaise umutiino wal liin qobadu adiin wal qobsata quugdi mayraa un lahaynina sheento hiraabang madaha baason mayl faday garab saarta adwada tartiga kobanka tartarto hilabaang ah iyo miribla roogi adan ar ado hortaga ganacsiin irta kubat ado oo lanka shalay malaagi shalay ka sheene leey walle gabar sharaf la sheene oo tolkan walan taraasu idii anu adag yalla sheeniyadu leeyl faday mayrahay amnigan ku shaqeeyayo amniga mayraha ilaaliyaayo yefadaan saas dartiye gabro nibadalinka koye ini gabro korasa siidaan nin arna balaangu iraraw hiwalo gaba nin arna kolley lankasta maylaraayose hal horbaan sheegnay ilaa hata mayrahay dhawaatadeenay teegan hanraabta deegaanada iyo magaalo kasta oo kumida soomaaliya weliba kuwadana kulamo shalgadiisan oo ku saabsan sida in heli lahaan saamiga kuraasta baarlamaanka
ciidan mahadsi maxamed ali yuunus suure dhinihii kale gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed dumar filish weliba isu ku hadalay balaanto weliba furunyo weyneystaan ee magaalada muqdisho sida faahfaahinta warkan musninka fiira oo saciid maxamed nuur saciid sabriye gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed umar filish iyo weybuusa ku hadlay bilaanta faruunyaha weynaystow oo maalmoogii lahadhaafi eedlan ka hadalhay caasimada dalka ee muqdisho kadib mugaalo warbaahinta baahidii oo laka aragay bilaan weynaystow bushumaha gudoomiye cumar filish oo ku qaybgali kulan dadwadaage iyo weybuusa marka hore usa sheegay haruumo laku qurxiyo bilaanta oo maamulka gobolka banaadir ususii shatiyo ganacsi islamarkaasina laku furay caasimada dalka ee muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed umar filish iyo weybuusa tilmaamay in hadeertii arinta la xiriirta in jarta xarumo bilaanta lankuweynow farunyaha waana laamaha amniga dowlada federaalka albaabada aan iska laaban gudoomiyaha gobolka banaadir iyo weybuus erey gabdho inyo isqurxiyaan eedyan taageersangna laakiin in diinta laku taba ma eh meel bushumaha lakuweynayay hirni hano kalena hiridoogna iyo ari duqa magaalada muqdisho oo ku qayb galay kulan doodwadaage sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish yoweybuusa caddeeyey iniyo jiraan xarumo kale oo laka sameeyo qalliino bilaanto jirsho laku bedelow oo iyo hiran meelahanoo kalena iyo qorshahanka jara iniyo hiri doonan gabdhaha horta inay isqurxiyaan oo mataqaanaa ay maasha alla qorxda soo bandhigaan anugu alla safana laakiin haddana wixii yani dad islaam ahaan nahay oo akhlaaqiyaadka iyo anshaxa bulshada iyo mas-uuliyada naga saaran marka shatiyaa la siiyaa laakiin shatiga marka la siinayo qofka shatiga soo qaadanayo yani waa waxawaaye il dhaqaala u abuuraysaa adiga waa u fududaynaysaa shatiga asigana ku dhihi maayo waxa nuucaan aho oo fasaadka ama dhibaatada ayaa ka shaqayn doona wuxuu ku leeyahay xanuun oo dumarka lagu qurxiya mataqaana aan shati u rabo ama dukaan aan shati u rabo dukaankaas waxaa laga yaabaa dukaan inuu iskaa yidhaahdo oo adiga shatiga u siisid dukaankii laakiin dukaankii oo mataqaana wax badan oo aan ruqsad loo siin oo ku dhex sameeyo marka arrintaa waana soo gaartay waana xirnay hadda intii aan yani shalay iyo daraad qaaraa la xiray kuwa kalena waa la xiri doonaa oo hawshaas waa ka howlgalnaba dhowaan yahayti markii gabdho qaliin lanka sameeya farunyaha ha ku muuqdeen baraha bulshada iyaga oo kafaanow iyo eedanka faraxsanyin isbedelka laka sameeya qayb kumid ah jirsho wayba arrintaasay dharaf ku muujiyay dad eedan tira badan oo soomaaliyeed
waayahay warar dheeraad ee weliba hakubahay koox hubaysan oo bastoolad duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan tabeelaha sheekh ibraahim kadilan askari ku tirsan ciidamada booliska ee dowladda federaalk ee soomaaliya sida faahfaahinta warkan wasininka feyri oo maxamed cabdiraxmaan cali warar dheeraad ayaa weliba kubaahayana koox ku hubaysanaya bustoolada oo duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan tabeelaha sheekh ibraahim kadili askari ku tirsanaya ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya dadka ayaa weliba ka waramen in dilka linjay sidii askariga uusa kudhiyay tabeelaha weliba aniyo sheegayn in askariga uusan dhimidi xabado laka kudhowi qeybaha kore ee jirjay xilluusa ku sugnaya meelasayty riga ku dambeeyey falkiyaa goobta si degdega in isku kubaheen islamarkaasaytin weliba meelo deeray ciidamo ku tirsan booliska oo qaaday miidka askariga dowladda al-shabaab oo ku hadlay dilka sayti kudhihi tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho iyo weliba askariga la toogaday ka gaabiday asadiyo oona sheegay inuusu ka tirsanaya ciidamada dowladda gaar ahaan booliska hamiin horyaha aytii markii kooxo ku hubaysanaya bistooladii xaafada burka diigow ee degmada kaaraan iyo ka dileen askar ku tirsanayta ciidanka milatariga dowladda weliba nafalkaasayti mas-uuliyaddiis sheegatay al-shabaab
ciidan mahadsi maxamed cabdiraxmaan cali wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya warbaahinta maalinla ee xogta viruska corona waliba ay ka sheegtay in laga diwaangeli lihdii toddoba xaaladood oo cusub cudurka covid-19 labaatan fartan sala dhaafi siyeed qof iyo angerio tocodalkan welina ku bogsaday todobaatii kow qof wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya marwafoosiyo abikar nuur weliba caddeyd in xaaladdan cusub ee la diiwaangeliyey ee lagu diiwaangeliya somalilan tumin shan qof puntland soddon saddex qof gobolka banaadir tumin afar qof jubbalandna shan qof afartilama kumid a weliba bukaanadan la xaqiijiyay weliba wareeg meela labaad ishan iyo eimbalan tirada xaalada ee covid neten ee dalka laga diiwaangeliyey ee weliba derese tumin todoba kun afar boqol hidili welina ku bogsaday siyeed kun shan boqol soddon iyo kow qof guud ahaanba sagaal boqol toddobaatan iyo todoba qof yan angeeriyo tocodurkan marwa foosiya abikar nuul yana bulshadu ka codsatay inay qaadaan talooyinka caafimaad ee lakaga xalali karo khubarada caafimaad ee takhasus iyo wacyigelinta kale ee bulshada laga ogeyso khatarta cudurka ee dadka weliba insheero karo maadaama mar kale weliba cudurka lama kacale ee covid neten dadkana qaadan tallaadada ee weliba cudurkan musharax madaxweynuhu ee soomaaliya ahna gudoomiyaha xisbiga dan qaran daahir maxamed geele weliba kun casho ee xalay la qaaday guddoonka dallado ee warbaahinta soomaaliyeed ee soma lamada dhinaba weliba kulansho ee isla weedaarseena barnaamijka ololoosha ee musharaxnimo iyo weliba siyaasadda iska eedan warbaahinta iyo keliyan xiriirka gaare weliba oo ka casho sharaf la qaaday xubno iyo guddoonka dallado warbaahinta soomaaliya ee soomaaliya media association ee soma welina kamidaysanna oo kamidaysan sodo ilama xarumood oo warbaahin oo ka shalyaala tumid todoba magaala oo dalka ku mid ee shirkado golo guud ee shirkan golo guud ee maalmooyinkan iyo kala hayaan magaalada muqdisho iyo ka erey musharax daahir geele weliba aragti isweedaarsan ee ka saabsan barnaamijka oo loogay iyo weliba siyaasadda ee ka eedan warbaahinta in warbaahinta la hadale xiriirka gaare waa in dudub adeegta dowladnimada casriga ee ee ka tilmaamay in soomaaliya iyo weliba laxaan qaadahayta xubno dallado warbaahinta soomaaliya ee soma magaalada muqdisho weliba kala hayana kulanka saddexaad ee kulanka saddexaad ee maalmooyinka usoo socday kaasoona laga doorday xoghaaye gudoomiye weliba gudoomiye ku-xigeen wasaaradda arrimo gudo iyo heshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo doodweyn laga dhiirigeliyo doorashada nabadda ee ee ku dhigi korta dalka weliba qowdana magaalada muqdisho doodon weliba hawqeybgale aqoon-yahana waaye arag ee doorashooyinka soomaaliya iyo dadweyne badan oo su-aal kasheenay xanaanka langmaraha ee doorashada ka bilaawatay dalka aqoon-yahan garaad cabdisalaan maalax iyo weliba rooble axmed weliba kumidayna aqoon-yahanada qeybgale doodan oo welina ka jawaabana su-aalooyinka iyo weydiyan qaar kumid dadweynaha qeybgale kulanka agaasimaha waxda arrimo federaal agaasimaha waxda arrimo federaalk ee soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdinaasir cabdinaasir maxamed weliba uu saxiray kulankan dooda ee dadweynaha welina faahfaahya muhiimadda dooda iyo inlata ee xanaanka doorashooyinka ee dalka tobabar qaadii muddo lama cusbu ah weliba laga tababaray shaqaalo dabdamiska ee degmada cadaada oo deeray toban shaqaaleh welina isku kaalo doonana maamulka welina isku kaaladay tababarkaasi maamulka degmada cadaada iyo weliba shirkadda isgaarsiinta hormuuda shaqaalaha lan tababari ee dabdamiska banaanka magaalada cadaada wayna habandhi keena tababarka la siiyey iniyo ka shaqeeyaan rabitaansha maamulka degmada cadaado ee guddiga dabdamiska magaalada cadaado iyo shirkadda hormuud weliba tababarkan anfuliyaana in goobjoogta in goobjoog ku hayay barwaaqada iyo insameyn shaqaalo lantowbari gaariyada ee dabdamiska ee degmada cadaada salaad cabdi iyo macalinka tababarka biyaay iyo maxamed cabdulaahi dhagweyne weliba yoon dhinisho sheegana in shaqaalaha lantowbari si la fadayay waana in dad oo markaasi waajibaadshio ee ka gududi karo dabdamiska ee howliba la sheegnay degmada cadaada muwaadin soomaaliyeed weliba laga magacaabay maxkamadda khilaafyada ee ganacsiga ee iyo i c c africa guuleed yuusuf oo haysada culuunta sharciyada jaamacadda wakweeg ee colombia weliba usnagdo doonay muwaadinka inkoreya ee magaalada soomaaliyeed ka gala maxkamadda qeybta magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska maxkamadda cadaalada adduunka ee i c j ee kataala dalka holland weliba horey muwaadin soomaaliyeed kale angale kaasoona garsooro ee weliba markaasi laga shineero cabdi qaawiye yuusuf weli dhegeystayaal warkii duhurnimo ee idaacadda raadiyo badhaweysa dhegeysaatan akhbaaraadka banaanka urarka caafimaadka adduunka ee w h o weliba ku digay in laba kun laba boqol soddon iyo lix kun oo qof dhamada koraan xanuunka covid nneteen ee dalka yurub ilaa kowda bila december arrintan weliba habahaase hela dadka xanuunka covid nneteen iyo ha kasii badaa islamarkaasna hoosu dhaca qaadashada tallaalka isu yaraaday guud ahaanba wadamada yurub weliba korray dadka hangridada ee cudurka ee noocyada delta oo ka halis badan noocyadiis hore oo ku halis badan noocyadii hore ee covid nneteen gaar ahaan dadka weli aan qaadana tallaalkana markaasi isu nuguli dhegeystayaal weliba intan inka dhan warkii duhurnimo idaacadda raadiyo baydhaba warkan walaa sinsaara cabdijid walisiysoosiya intii warkan lamid eh dibinku kulamaana sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu